aanu eegno haddana taswiirta lix iyo tobnaad saxre iyo ibraahim waxa ay noqonayeen kuwa duqoobaya oo ma aanay haysan carruur ma aanay haysan wiil dhaxla xoolaha ay leeyihiin oo dhan habeen ayaa ilaah wuxuu ku yidhi ibraahim ha cabsan aniga ayaa kaa ilaalinaya dhibaato kasta oo waxa aan ku sii doonaa abaalgud maxaa weeye abaalgudkaad i siinayso maadaama aanan haysan hataa carruur hataa hal wiil ima aanad siinin xoolahayga oo dhanna waxa dhaxli doona shaqaalahayga ilaah ayaa ku yidhi waad helaysaa wiil dhaxla xoolahaaga ilaah ayaa ku yidhi ibraahim bax oo bal fiiri cirka iyo xiddigaha ilaah ayaa ku yidhi fiiri xiddigaha miyaad xisaabi kartaa ibraahim waxa uu aaminsanaa ilaah ibraahim waxa uu ahaa nin duq ah sahrana waxa ay ahayd mid zaa'id duq ah oo aan laga filanaynin carruur miyaad u malaynaysaa in ay raqiis tahay inuu ibraahim aamino ballankaas ibraahim waxa uu ogaa inuu ilaah marnaba khiyaanaynin saaxibow ilaah waa la mid hataa maanta siduu ahaa hataa wakhtigii ibraahim oo waxa uu naga doonaya in aan addeecno oo aan maqlno erayadiisa miyaad samaynaysaa sidaas